halkani waa washington laabtab soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah oo bisha diseembarna ay tahay afariyolabaatansannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
dadka caadiga ah ama ha noqdaan faransiis ama dad kale ha noqdaan magaalada dhexdeeda tareenada iskaga gooshaya cabsi fara badan baa mar walba ilaa iminka ay dareemayeen oo ah haddii ay arkaan qof sunni ka sunnihii diintu ka muuqato ama timaa ama garhweyle baqdin baa badan baa haysay talow muxuu samayn doonaa
kaasi waxa uu ahaa khadar axmed xasan oo ku nool dalka faransiiska kana warramaya shakiga iyo cabsida la soo daristay muslimiinta qaaradda yurub kadib markii weerar kala duwan lala beegsaday dalalka ku yaala qaaraddaasi yurub
sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira diyaaraddii laga soo afduubay dalka liibiya ee ka degtay jasiiradda maalta qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa barnaamijkeena balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida muuqaal cusub oo ay kooxda daaci soo dhigtay baraha bulshadu ay ku xidhiidhay internetka ayaa muujinaya ninkii dhowaan geystay weerarkii barliin oo ugu baaqaya muslimiintu in ay qaaradda yurub ka fuliyaan weeraro dheeraad ah xeeralyaha dalka jarmalka ayaa sheegay in dowladda jarmalku samaynayso baaritaano dheeraad ah oo xaqiijinaya in qofka weerarkan fuliyey ee ciidamada talyaanigu ka toogteen magaalada milaan uu yahay anis camri oo ah ninka looga shikisan yahay weerarkan argagixiso inuu geystay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar cambaareynaya dhaqamada israa'il ee guryo uga dhisayso dhulka falastiiniyiinta iyadoo maraykankuna uu ka aamusay inuu codayntan cod ku yeesho israa'iil ayaa maraykanka uu sameeyey waxaa qaraarkan isbeddelka ee la doonayo israa'iil in lagu cambaareeyo ayaa maraykanku waxa uu sameeyey inuu guud ahaanba ka aamuso iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay ee muddo siddeed sano ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay uu meel mariyo arrin ku salaysan bariga dhexe sacabkana mar quur ay u wada tumaan in ka badan afar iyo toban xubnood oo ka mid a shan iyo tobanka xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee codka isku raacay codkan ayaa ahaa midkii ku yimid dalab afar waddan oo ay ka mid yihiin venezuela senegal new zealand iyo maleeshiya mid yimid iyadoo dalka masar oo ka mid ahaa wadamadii ugu horreeyay arrinkan u ololeynayeyna ay sidoo kale ay ka noqotay go-aankaasi markii madaxweynaha wadankan maraykanka ee la doortay uu waa donald trump ee khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha wadankaasi cabdulfataax siisi kaasoo uu ka codsaday in ay ka haraan codayntaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya dalka jarmalka ayaa sheegaya in la dilay ninkii fuliyey weerarkii barliin kaasi oo lagu dilay magaalada milaan ee dalka talyaaniga haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno wararka ugu dambeeya ee la xidhiidha weerarkan waxaan ka waraystay arrintaasi axmed nuur ibraahim oo ah wariye ku nool dalka jarmalka
saan wada ognahay maalintii isniinta aanu kasoo gudubnay ayaa waxaa jiray nin asalkiisa uu kasoo jeedo amaba kasoo jeeda dhalasho ahaan dalkaasi tunisia in uu weerar uu ku qaaday dad kusugnaa suuqa christmaska magaalada barlin oo xilligaas aada looga tukaamaysanayay mashquulna aada u ahaa booliiska waxa ay u gudagaleen xilligaas wixii ka dambeeyey sidii loo soo heli lahaa qofka isaga ah marka dabagal lagu sameeyeyna waxaa caddaatay in uu noqday ninkaasi dembiga isaga a geystay nin magaciisa lagu sheegay anis amri oo isagu u dhashay dalkaasi tunisia sidaa ay shaacisay warbaahintana magangelyo weydiistay dalka jarmalka ama soo galay bishii abril sanadkan ugu dambeyntii ninkaasi waxaa la weeraray guriga uu degnaa si isagii loo soo qabto ama xog isaga la xiriirta loo soo helo waxaana booliisku mar dambe ay sheegeen in goobta uu ka baxsaday ugu dambeyntiina ninkaasi waxa uu baxsaday dhanka talyaaniga gaar ahaan magaalada la yidhaahdo milano halkaas oo isagu horey u joogi jiray oo uu dalkaasi talyaaniga soo galay sanadii labada kun koo iyo tobanka kadib faldambiyeed uu galay gudaha dalka talyaanigana la go-aamiyey ama dawladdu ay ku xukuntay in dib loogu celiyo dalka tunisia waxaana uu kasoo baxsaday halkaas isla sanadkan gudihiisa bishii abrilna waxa uu yimid dalkan jarmalka halkaas ay booliiska marka ay xogta heleen baaritaan kadib waxay ogaadeen ninka jarmalka uu baadigoobaya in ninkaas uu yahay ayayna toogasho ku dileen sida wasiirka arrimaha gudaha talyaaniga uu sheegay xuseen sidee lagu ogaaday marka ninkaasi inuu ku sugan yahay talyaaniga waxaa lagu ogaaday faraha laga qaaday gaariga uu waday shukaantiisa ee halkan jarmalka iyo farihii talyaaniga ayaa isyeeshay uu ka qaaday magangeli ahaanta uga qaaday iyo sidoo kale farihii looga qaaday halkan ee codsigiisii magangeliyo saddexda fara ayaa isyeeshay arrintanna waa arrin eurozone ama euro area laisku yiraahdo oo ay ka dhexayso dhammaan sideed iyo tobanka dal sideed iyo labaatanka dal ee yurub qofka dembi ka geysta mid ka mid ah sideed iyo labaatankaas dal xogtiisa waxaa laga helayaa daatada ay wada wadaagaan dhammaan dalalka marka taas ayaa fududaysa wararka ka imanaya dalka jarmalka qaarkood waxay sheegayaan in booliska jarmalka uu ninkan muddaba daba joogay oo islamarkaasna uu ka shikisnaa iyadoo xitaa laga duubay hadallo isagoo ku hanjabaya inuu weerar fulin doono arrintaasi maxaa ka jira way jirtay inkastoo booliiska cadeyman rasmi ah xilligaas uusan ku haynin laakiin waxaa jirtay in marar badan dhanka baraha bulshada uu soo dhigay hanjabaadyo sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha laakiin waxa ay sheegtay dawladda gaar ahaan qeybta dembi baarista waxa ay sheegeen in wax cadeyna xilligaasi lagu xiro aanan lahayn laakiin markii uu falka u geystay uu noqday maxbuus laakiin ka hor aan iraahda dembiile ka horse uu ahaa magangeliyo doon magangeliyo weydiistay dalkan wararku waxa ay intaas ay ku darayaan oo ninkan dhanka tunisia laga soo sheegayaa in uu dembiye uu gudaha dalkiisa tunisia uu kasoo geystay halkaasna uu isa kasoo tegay talyaaniga markuu yimidna la diiday codsigiisa magangeliyo la go-aamiyey in dib loogu celiyo dalka tunisia waxaana ay kooxaha ka shaqeeya qaxootiga gaar ahaan dhanka dawladda ay ku hayeen ninkaasi xero loogu talagalay dadka loogu talagalay in dib loogu celiyo dalalkooda dawladda oo aanu kasoo jawaabin codsigii celinta ninkaasi ayay xafiiska qaxootiga dalkaasi waxa uu u saamaxay ninkaasi in uu soo daayo oo goobtaa kasoo daayo maadaama waktigii loogu talagalay in la celiyo ay yaro dheeraatay kadibna waa uu kasoo tegay halkaas oo waxa uu soo galay dalkan jarmalka halkaas oo uu faldambiyeedkaasi ka geystay kooxda daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan marka ma la xaqiijiyey ninkan inuu ka tirsanaa ama uu xidhiir la lahaa daacish sida lasoo bandhigay sawiro hordhaca waxa ay muujinayaan ninkan oo qaba dharka lagu yaqaano kooxda daacish iyagoo sidoo kalena ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha in ninkan horey ay uga shakiyeen laakiin aysan jirin cadeymo ay ku xiraan taasina ay muujinayso ninkan inuu xubin ka ahaa kooxdaasi daacish waxaa kaloo intaas dheer xuseenow ra-iisul wasaaraha dalkan jarmalka anger merkel waxa ay la xiriirtay ra-iisul wasaaraha dalkaas tunisia oo iyaguna ay ka wada hadleen mustaqbalka arrimaha qaxootiga dadka tunisiyaanka ah ee iska dhiibaya dalkan jarmalka iyagoona warar hordhac ay sheegayaan inay isku afgarteen in dib loo celin doono qaxootiga codsigooda magangeliyo fashilmay ee ka imaanaya dalka tunisia ee ku sugan dalkan jarmalka marka way caddahay sida muuqata oo warbaahinta dalkan jarmalkana ay baahinayaan in ninkan uu xubin ka ahaa daacish
axmed nuur ibraahim oo ah wariye soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka oo khadka telefoonka igu waramaya halkaad kala socoteenna waa v o a
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington hay-adaha amniga ee jasiiradda yar ee badda mediteraneanka ay ku wareegsan tahay ee maalta ayaa weli ku howlan baaritaanada dadkii rakaabka ahaa ee la socday diyaarad laga leeyahay dalka liibiya oo ay soo afduubteen laba nin dowladda ayaa markii ugu horreysa sheegtay in diyaaradan aysan ku lug lahayn afduubkeeda argagixiso dowladdu waxa kaloo ay sheegtay in ay ka cabsi qabto in dadka ku dhex jira dadkaasi si rakaabka laba ka mid a ay wax ka ogaayeen afduubka baaritaankana haatan ay arrintaasi u wado haddaba khadka taleefoonka ee maalta waxa aan ku wareystay maxamed abukar maxamed caynta oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan jasiiradaasi ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa wararkii ugu dambeeyey ee diyaaradaasi iyo dowladda waxa ay ka tiri
ragga waxaa si gaara gacanta ugu haayo sirdoonka dalkan ayaa gacanta ku haayo gaar ahaan ciidamadooda oo sirdoonka oo oo fadhigooda ugu ku yaalo floriana rakaabkina qaybo kale ayay geeyeen oo saddex qaybooda la kala geeyey sidii maxaan ku irahdaa dumarka iyo carruurta meelay geeyeen dadka waaweynna meelay geeyeen dhalinyaradii wixii markaas meelaxaadkaana meelay geeyeen marka wax ilaa haddana baaritaan ayaa socdo oo baaritaanka ma uusan soo dhamaystirnin caawa laba saac maray ahayd fiidka annaga ee dalka maalta waxaa idaacadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka maalta jisay maskaad isagoo caddeeyey in maxaan ku irahdaa diyaaradda aysan waxba ku harin dadkaana aysan shaqo ku lahaynin liiskan oo qolooyinka xag jirka argagixisada inaysan shaqo ku lahayn ay yihiin dad baxsadoo naftooda la baxsanayay lana soo shaqeeyey dowladda khadaafi marka sidii fakti hore oo diyaaradda dadka ku haray laba qofooday ahaayeen laakiin labada qofood dad kale ilaa afar qofood inay yihiin oo labada qofood taleefanadooda mar baaritaano ay ku sameeyeen a waxaa soo baxday in laba qofood oo kale dadka ay kaga dhex jiraan marka baaritaanka weli socdo waxayna ballan qaadeen berito subaxda afar saac inay soo caday doonaan oo shir jara oo guud ay qaba doonaan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka rakaabku ma waxaa loo maleynayaa inay saacidaad ka geysteen raggan inay diyaaradda qashqashaadaan oo ay afduubaan mase iyaga maxaa maxay sababta loo baaraya rakaabka rakaabka laba siyaabood waa loo baaraa marka koowaad waxaa loo baaraya in maxaan ku irahdaa dadkan aysan kala saari karin maadaama wixii ay isla wada imaadeen oo hal diyaarada isla saarnaayeen haddana taleefanada iyaga ay wateen laba kamida dadka dhexdooda ay ay kaga jiraan taas waa loo baaraa tan kalena macnaha meel lagu sii hayo si situationkii dambe oo dib loogu celi lahay ama flight kale loogu bedeli lahay lasii sameey taasna muhiim ayay u tahay masalan marka hadda waxaa boorkoo kale waxaa daadsan ciidamo aada u fara badan haba ugu badnaadeen kuwa dhar casta iyo booliska taleefanadoo kale maxaan ku rahdaa dhegeysigooda waa ku badan yahay oo si maxaan ku rahdaa macluumaad dheeraada ay u helaan oo dadka ale lasoo xiriiraayo marka iyaga ma aysan ula dhaqmin dad maxaan ku rahdaa oo oo oo xag jiroo kale maysan unoqonen marka markiiba waa caddeeyeen ra-iisul wasaarahana waa ka hadli laakiin waxay ballan qaadeen ra-isul wasaaraha waa ballan qaadiyay in wixii faahfaahsan marka baaritaanka oo soo idlaado ama soo dhamaado inay soo gudbi doonaan haddana saasaa loogu hayaa xarunta sirdoonka waa gartay garoonka waxaa istaagay markii rakaabka diyaaraddaasi ahayd la afduubay diyaaradihii soo degaya ama baxayay marka hadda caadi ma kusoo noqday dhaqdhaqaaqii garoonka xalayba waa la fasaxay oo oo oo muddo adiga maxaan ku dhahdaa halka saac iyo barkii meelahaas ama toddobadii bark waxaa u taqaaniinoo xalay ayay fasaxeen falaydadii maxaan ku dhahdaa hakadka galay ay ugu horeeyaan rayan airways luftansa air malta turkish airways wixii oo dhan waa daayeen shaqadina hadda subaxdan caadi ayay u socotaa garoonka malta waa gartay waa gartay maxamed caynta bal waxaad iiga warantaa arrintan inkastoo dowladdu ay sheegtay ra-iisul wasaaraha siduu yiri wax ku lugle ma aha argagixiso ragganayna ay ahaayeen saraakiil horey uga tirsanaa maamulkii khadaafi oo ayaga dee waxa ay aaminsan yihiin oo keliya ay taasi u sameynayeen iyo mabda-ooda haddana siday saameyn dhacdadan ugu yeelato guud ahaan dalka ama loo hadal hayaa jasiiradda maalta wallaahi saameyn ballaaran ayay ku yeelatay sida aan wada ognahay xalay oo dhan dalku maxaan ku irahdaa hadday noqon lahayd shacab hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan oo ganacsiga hadday noqon lahayd maxaan ku irahdaa qolooyinkan oo amniga shaqada kuleh wixii oo dhan xalay macnaha mid laga jiifta maysan noqonin aada ayay saameyn ugu yeelatay haba ugu badnaadeen goobaha ganacsiga oo oo oo oo habeenadii wakti dambe furnaa jir oo kale iyo iyaga waxaad moodaa in si gaara indhaha loogu haayaa moodaa haddana waxaa lagu jiraa xilliga christmaska iyagana bakdin oo ka duwan bakdinadii hore ay qabi jireen ayay qabaan oo ah in maalmahanba yurub dhaqdhaqaaqi ay ka jireen meeshuna ay tahay meel jasiiradoo oo oo oo badda iyo meel walba u duleesha ay tahay marka saameyn weynay ku yeelatay dalka waa gartay marka ma la sheegay ilaa iyo hadda goorta la fasixi doono dadkan rakaabka ee qayba qaybaha dowladda u kala saartay ee baaritaanada laftooda lagu wado haddiiba xiriir ay lalahaayeen arrintan saakii aan jecel lahaa inay fasaxaan wixii ka dambeeya dagaalka maxaan ku irahdaa barqanimo markii la gaaro ayaan jecel lahaa insha allahu tacaala inay fasaxaan iyagana ay soo cadeeyaan wixii dembiilayaala iyo wax aan ahayn dembi inay kala cadeeyaan iyagaa laga rabaa dowladda
maxamed abuukar maxamed caynte oo ka mida soomaalida degan jasiiradda malta ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin kamanaysa washington qarniyo badan oo ay dadyowga dunidu soo wada noolaayeen dalalkana ay dadka socotada ahi sida kuwa doonaya waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga isaga kala gooshi jireen ayaa waxaa isbeddel u ku yimid qarnigan koob iyo labaatanaad ee lagu jiro dagaalka adag ee ka dhanka ah argagixisada wadamo badan oo ku yaala qaaradda yurub ayaa waxaa si ka duwan sidii hore ay ula macaamilaan soo galootiga ku dhex nool jiilka jiil haddaba saare cabdi axmed ayaa warbixintan gaarka ah ku eegeysa isbeddelka dunida ee isdhexgalka dadyowga iyo wada noolaanshiyaha gaar ahaana wadamada yurub ee ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga muslimka ah duqaymaha iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo rabshadaha shakhsiyaadka xagjirka ay ka geysanayaan waddamaday u soo haajireen iyo kuwa bannaanka uga duulaantaga dalalka ay joogeen ee reer galbeedka islamarkaasina aada dalalka ay ka dagaalamayaan kooxaha xagjirka ah ayaa sal waxay u noqotay inay abuurto kala shaki iyo cabsi soo kala dhex gashay dadka soo galootiga ah iyo muwaadiniinta dalalka ay u soo haajireen ee yurub iyo maraykanka dalka faransiiska waa waddanka ugu muslimka badan qaaradda yurub waxaa dalkaasi dadka badi ay uga soo haajirtagaan wadamada dalalkoodu afka faransiiska ay ku hadlaan ee waddankaasi faransiiska uu gumaystay ee ku yaala qaarkood waqooyiga galbeedka iyo bartamaha afrika waxaana wadamadaasi ka mid a aljeeriya muritaaniya maali tunisiya nigeriya iyo dalal kale oo jabuutina ay qayb ka tahay waddankan oo safka hore kaga jira la dagaalanka argagixisada waxaa lixdii sane ee lasoo dhaafa ka dhacayay weeraro joogto ah waxayna dowladdu hakadgelisay bixinta dalkugalka waddankaasi sida dhibka yar ay ku heli jireen dowladaha dadkooda ay xiriirka dhowlo leeyihiin waxaa waddankaasi ku soo kordhay feejignaan weyn baaritaanno iyo dabagal ciddii looga shakiyo inay xagjir ku lug leedahay xarig iyo si dhow ula socoshada dadka muslimiinta ah gaar ahaana markii weeraro isxigay oo kii ugu dambeeyey laba nin oo dhallinyaro ay ku dileen baadiri siddeetan iyo afar jir ahaa bishii julaayo lix iyo labaatankeedii uu ka dhacay kiniisadii uu ku cibaadaysanayay ninkaasi qadar axmed xasan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida ee deggan magaalada baariis oo iminka sidii maaha sharciyadii waa la bedelay qofna sharcigiisa intuu halkan ku yimaado kuma shaqaysan karo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo labiyo tobankii oo wiil labiyo labaatan jir ah oo maxamed meeqa la dhaho magaciisu uu isku qarxiyey ku rasaaseeyey baan leeyahay caruur yuhuuda magaalada tulus magaalo xeebeeda tulus ee dalka faransiiska halkaasoo toddoba qof ku dhimatay isaguna markii dambe halkaa isku dilay waxay ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii bishii march wixii ka dambeeyey qaraxyadu way sii dhacayeen oo waxaa inta badanna qaraxyada waxaa sheeganayay ururka daacish waxaa ku xigay shaakli ebdo oo dhacay toddobadii january ama shoofiyey labadii kun iyo shan iyo tobanka oo isagana dad badan halkaa jariirad lagu weeraray jariiradii shaakli ebdo dad badan halkaa ay ku dhinteen oo madaxdii u badan jariiradu ay u badan yihiin mar kasta oo qarax dhaco sahray ama weerar waddankan ka dhaco sharci cusub baa soo baxayey nolosha dadka muslimkaabaa sii adkaanaysay masaajidada imaamyada masaajidada iyo masaajidada dadka ku xidhan baa dabagal lagu hayay dadka caadiga ah ama ha noqdaan faransiis ama dad kale ha noqdaan magaalada dhexdeeda tareenada iskaga gooshaya cabsi fara badan baa mar walba ilaa iminka ay dareemayeen oo ah haddii ay arkaan qof sunni sunnihii diintu ka muuqato ama timo ama garhwey leh way way baqdin baa badan baa haysay talow muxuu samayn doonaa oo way suruurinayeen saasay tahay haddana waa dad runtii xadaaradii hore u marayo iyaga oo ku jir diidaya haddana way kuu quslayaan waxaa ku xigay oo isaguna qaraxii qaraxii ku xigay waa bataclan qaraxii ka dhacay waxaan leeyahay stadiumka ama garoonka kubadda lagu ciyaaro afaafkiisa hore ka dhacay iyo kii ka dhacay tiyatarka saddex iyo tobankii novembar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii oo isagana dad badan ay halkaa ku dhinteen waxaa ku xigay oo ugu dambeeyey kii afar iyo tobankii julaay ee ay u dabaaldegayeen maalinta xornimadooda waddanka faransiiska looga dabaaldego niis ninka tunisiyaankahi waxaan maray inuu ahaa maroccan uu halkaa dadka ku mariyey gaadhiga oo dad badan oo sagaashan kor u dhaafaya halka ay ku dhinteen marka waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa ayaa keenaya in dadka muwaadiniinta iyo dadka halkan ku dhaqani cabsi fara badan magaca muslimka iyo dadka muslimkaba ay ku beermaan oo sidii hore aanay ahayn kala shakiga bulshooyinka soo wada noolaa qarniyada iyo cadaawadda la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxa uu noqday mid sidoo kale saameyn guud ku yeesha waddamada yurub iyo maraykanka iyo kanada dalka jarmalka waa waddanka labaad ee caalamka ugu badan soo galootiga dalalka dadku ay ku yimaadaan waddankaasi waxaa ku qulqulaya qarniyo dad u badan muslimiin kuwa ugu facaweyn haba ka yimaadaane waddanka seefka ku haya xuduudda waddamada yurub ee isagu sidoo kale bariga dhexe ku yaala ee turkiga oo tan iyo qarnigii lix iyo tobnaad boqortooyadii cuhmaaniyiinta ay dadkiisu ku fidayeen waddankaasi jarmalka iyadoo sidoo kalena dhowaantan ay muhaajiriin ka kala imaanaya ciraaq iyo lebnaan iyo suuriya oo ay gacmaha u fureen dadka reer jarmalka ay si weyn waddankaasi uga caga dhiganayeen dalkaasi toddobaadkii hore weerarkii ka dhacay magaalada baarliin meel lagu gadeeya geedaha ciidda krismaska loogu dabaaldego sannad walbaba hadahayo kale waxa ay keentay in amniga aad loo adkeeyo sidoo kalena ay dowladdu ilaalo xooggan dhigto magaalooyinka waaweyn meelaha loo dalxiis tago hoteelada iyo guud ahaanba meelaha dadka ay isugu yimaadaan waddanka britain ayaa sidoo kale isna noqonaya tan iyo dagaalkii labaad ee dunida sannadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii tusaalaha ugu habboon marka la eego waddamada soo galootigu ay ku qulqulayeen markaasoo waddamo ay bakistan iyo afghanistan ay ka mid yihiin oo dadkooda muslimiin ay yihiin ay waddankaasi gaarayeen dadyoogooda iyo sidoo kale dalalkii kale ee ingiriiska xorriyadda ka qaatay oo dadkoodu ay aadayeen britain oo dhaqaale ahaan ka tunroon marka la eego waddamada kale ee yurub ku yaala ayaa iyadu waxaa dad badan oo soomaalibaha ku jiraane muslim ah uga tegayeen waddankaasi waddamada kale ee ay ka helaan magangelyada iyo soo dhoweynta ee yurubta kale ku yaala si ay markaas uga helaan shaqooyin waxbarasho iyo sidoo kale ganacsi ay halkaasi ka samaysan karaan haatan oo la joogo waddankaasi waxaa si weyn loo adkeeyey isna amniga si ka duwan sidii hore dhaqdhaqaaqyada soo galootiga ganacsiga iyo shakhsiyaadka waxbarashada ku imaanaya iyo sidoo kale la socoshada dadka muslimiinta ee gudaha dalka britain maxamed xaaji maxamuud waxa uu cilmi baare dhanka siyaasadda ah ka yahay jaamacadda worig ee dalkaasi britain isna khadka telefoonka ee magaalada london ayuu iigu warramay walaal saaraay aad baad u mahadsan tahay dee soo galaytigu weligiiba waa wax jiray oo adduunyada kusoo socday weeye laakiin sanadihii dambe dhibaatooyin fara badan buu keenay oo ay ka mid tahay xajirnimada oo hadda adduunyadu dagaalka uu ku jira ugu culus waxa weeye in diin lagu dagaalamo oo ad arkaysa waxa ka dhacaya bariga dhexe iyo howlaha adduunyada inteeda ballaadhan ka socda marka halkaa markaad eegto dhibaato kalena way jirtahay oo dadka soo galeytiga ay ku hayaan yurub gaar ahaan oo kale markaan eegno waxa weeyaan dadkii waxde dadka loogu talagalay cusbitaallo iskuulaad dad fara badan markaa markay yimaadaan oo aan aada loogu sii diyaar garoobin adigu waxaa dhacday inay iskuulaadkii dadkii ka buuxsamaan waxaa dhacday inay cusbitaaladii caafimaadka wanaagsanaa hadha hore looga wadi jiray ay hakad ku yimaado deetana dadkiibay taasi gelisay nacagshiyo dee arrinta muslimkuna waxay noqotay arrin sii ballaadhan oo weyn oo idaacadihiibaa mar walba ka warramaya oo dadkii cabsi fara badan bay ka qabaan yurub dhibaatooyin baa ka dhacaya marka waxaasoo isbiirsaday iyo inta badan dadka ajaanibka oo ama sharci la-aan ha keento ama afka ha keento oo aanay si wanaagsan u garanayn oo iyagu inta badan ku tiirsan waxaa la yidhahdo welfare systemka ama nidaamkan dawladdu inay dadka kabta ah taasay dadku inta badan cadho iyo cabsi ka qaadeen dhammaan arrimahan kala shakiga ku qotoma muwaadiniinta waddamada reer galbeedka iyo yurub iyo dadyooga soo galootiga waa kuwa saayateenaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshooyinka iyo ka jawaabista dareenka bini-aadanimo ee dadka soo galootiga ay siinayeen dowladahaasi hormaray ee yurub ay qayb ka tahay
aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarsay isla markaana inala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
markana xuseenow waxaa laga yaabaa in heeskan aad aada uga heli doontid fanaan la yirahdo muxudiin ayaa qaado maanay meenkiin tare ayaa la yiraahdaa waa fanaan cod macaan markaad eegtid laxanka iyo kabanka isku dhacayo bal aan dhegaysana anigii adiga iyo dhegaystayaashan waa tahay
malaayika moodama kureeba ana makiintare allaw mana malaa'ikayjeela nemaanaay makiintare mindeerkaykiin mareyaw makiintare malaayika muutuma kureeba ana makiintare مخياسو مطوم مذخو إلي مخياسو متي ما كون مقوم مذاو ومير بكشين وري مغاقاتو موكي مطوم مذخو إلي مخياسو مطوم مذخو إلي مخياسو matona magumu mudhaw melbo kushena wali magagato mukiwa wale muriyo manye nosjeyalo uhutin ishen mati itero mashaqiya moolka laydhiye wale muriyo maanyo nosjeyaalo uhtiingiisheen matii itero mashaqiya moolka laydhiye lama matilaya uga wana wahana lama matilaiwa uga matidikowa muriyati kayo muka ki kishele mana madad ko wa muriyati bidikai kayo muka ki kishele mana kowa muriyati midigtay ka hayo mukokinkishene mana adidi lamaadmaywa
maanaay iyo codkaasi baxsanee muxudiin iyo heeskaasi maykiintare idaacaddeenni subaxnimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdi axmed aba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doonno codkaasi macaan dhegihiin anagoo sii tagno
manyada uurshe ilaka dheebsadaa umale manyada uurshe meelaka deebsadaa umale meelmeella jimila maturma ka dareero kolba meelaas magiila deera umar hakkada iyo mar kaleedwa mana manyada uurshe kadebsadaa umale meelmeella jimira maturma ka dareero kolba meelaas magiila deera umar habbada iyo mar kaleedwa amaana